Maamulka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa ku dhawaad laba boqol iyo konton qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool degmadaasi u qaybiyey raashin loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Deeqdan gargaarka ah oo ay dadka danyarta ah ugu talagashay hay'adda laga leeyahay dalka Cumaan ayaa la gaarsiiyay qoysaskan. Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Ismaaciil Maxamed Xuseen ayaa ka warbixinaya deeqda gargaarka ah ee loo qeybiyey qoysaska danyarta ah ee ku nool degmada Xamar Jajab.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin uma salatu wasalam calaa rasulilah sallallahu alayhi wasalam dhammaan gudoomiye ku-xigeenada maamulka ee, degmada xamar jajab iyo dhammaan konsalka degmada ee, hay-adda ee, dowladda cumaan iyo maamulka gobolka banaadir uu nagala joogo agaasime Dhagac- dhagacade iyo sidoo kale ee, ismaaciil gooni oo as- dhammaantoodba aad iyo aad aan ugu mahad celinayna runtii maanta waxaan meeshaan ugu qaybinay laba boqol iyo konton qoys oo aan siinay dadkii danyarta ahaa oo degmada xamar jajab deganaa ee bil ramadaana lagu jiraa insha allahu tacaalaana ee, dadaalada maamulka gobolka banaadir nugu silwa jibaara dadka ee, danta yarna in wax la siiyo waa ka go'an tahay dowladda iyo gobolkaba maamulka gobolkana si gooni ah aan ugu mahad celinaa maadaama uu iska xil saaray dadkii tabaaleysnaa bisha barakaysan ramadaan in ay gaarsiiyaan waxay bishan ramadaan ay ku soomi lahaayeen dhammaantoodba aad iyo aad aa u mahadsan yihiin insha allahu tacaalaana waana sii wadeynaa u shaqaynta bulshada iyo inaan caawinno dadka danta yar aad iyo aad aa u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu deeqdan ka timid hay-adda Cumaan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan la siiyo qoysaska danyarta ah ee ku nool degmada Xamar Jajab.